bismillaahi raxmaan iraxiim ramadaanulkariim qodobada warka habeenimo ee rediyo jowhar dhegaystayaal aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada qaranka kusoo dhoweeyey golaha mustaqbalka wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta la wareegay gaadiid loogu talagalay in loogu shaqeeyo caafimaadka xoolaha dalka hay-adda qatar jaarati oo magaalada muqdisho ka daafurtay mashruuc ballaaran oo deeq gargaar ah lagu gaarsiinayo lix kun oo qoys oo danyar ah hay-adda hormuud salaam foundation oo deeq gaarsiisay haweenka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool muqdisho dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda jarmalka oo ciidamadeeda kala baxaysa ciraaqa kadib cabsi laga qabo dagaal inuu ka qarxa gobolka bariga dhexe
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawar idinahaya kuwada ugu doorka roon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiiyo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada kusoo dhoweeyey mas-uuliyiinta xubnaha golaha mustaqbalka kuwaasoo soo ajiibay gogasha madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u fiidiyey soo dhoweynta kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey kulan laba geesood ah oo lagala hadlayo xaaladda guud ee dalka doorashooyinka iyo adkeynta midnimada iyo wadajirka soomaaliya iyo gurmadka abaaraha iyo la dagaalanka al-shabaaba wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta la wareegtay gaadiid loogu talagalay in loogu shaqeeyo caafimaadka xoolaha dalka maxamed cismaan ayaa muqdisho kasoo diray wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan eelay ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay koo iyo toban baabuur oo nooca ambalaasta kuwaasoo loogu talagalay gurmadka deg dega ee dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira deegaano ka mid ahi dalka baabuurtaani ayaa waxaa ku wareejiyey wasaaradda hay-adda caalamiga ee sef de children taasoo door muuqata ka qaadan doonta taageerida bini-aadanimo iyo horumarinta adeegyada bulshada gaar ahaan xilliyada musiibooyinka dabiiciga munaasabadda wareejinta oo lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha agaasimaha qorsheynta iyo wakiilo ka socday hay-adda sef de children wakiilka sef de jildaren koonfurta iyo bartamaha soomaaliya xuseen cabdulaahi nuur ayaa sheegay inay hay-addu ay ka go-an tahay sii wadista taageerida ay la garab taagan tahay dadka soomaaliyeed waa maalin weyn maadaama mashruucii weynaa oo brifons hadda ka waran la daafuray wareejinteeda ambulansidii la wareejinaya waa kow iyo toban ambulans sagaal baa halkan taalla kolley waxaa loo sii gudbin doonaa loo gudbin doonaa dowlad goboleedyada ambulansyadani waxaan isleeyahay keliya baabuur la wareejinayo ma ahane faa'iidooyin badan bay soo kordhin doonaan waxaa ka mid ah in ay ka caawin doonaan maxaa la yidhahdaa marka loo baahdo gargaarka degdega ah xagga xoolaha iyo daaweyntooda insha allah in daaweynta guud oo xoolaha ay ka qayb qaataan meelaha miyiga oo fogfog oo siba mashruuca hadafkiis uu yahay runtii mashruuca waa mashruuc qaali ah mashruucan waxaa fangareeyey
wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan eelay ayaa uga mahadceliyey hay-adda sef de jildaren taageerada ay siiyeen shacabka soomaaliyeed isagoo xusay in baabuurtani ay wax weyn ka tari doonaan gaarsiinta adeegyada gurmadka gaar ahaan bulshada reer miyiga oo ay abaaruhu si ba-an ay u saameeyeen waxaa maanta lagu wareejiyey baabuur gaariis kow iyo toban baabuur oo ambalaas ah baabuurtan ambalaaska ah waxay ka shaqayn doonaan guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan gobolada ama maamul goboleedyada dalka ka jiro ayagoo muhiimadda baabuurtan ambalaasyada maanta horteyda yaallo shaqooyinka ugu muhiimsano ay qaban doonaan ay tahay in ay ka shaqeeyaan caafimaadka xoolaha waxaad ogtihiin xoolaha markii laga hadlaayo dalkan wuxuu u yahay lafdhabar in maanta xoolaha caafimaadkooda sidii bini aadamka kale looga fekeran arrin aad iyo aad u muhiimsan waay weliba wakti oo maanta aad ogtihiin dalka in dhibaatooyin isbedelka cimilada iyo abaaro soona noqday ay ka jiraan mar walba iska dhici karaan xoolaha inuu caafimaadkooda wax iska bedelo in gawaaridan tiradan leeg oo kow iyo tobanka gaariya oo u shaqaynayso dadka soomaaliyeed oo xoolo dhaqatada la helo waa arrin aad iyo aad u muhiimsan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo african development bank oo bixiyey dhaqaalaha baabuurtan lagu soo gaday keliya usan ahayn mashruucan brefonis oo maanta aan u taagannaha gawaaridan waxyaabo badan ayuu ka soo shaqeeyey oo ugu horreyso sidii calafka xoolaha dalkan maadaama abaaray wax soo noqda ay ka jiraan xoolaha ay u heli lahaayeen cunto waxaa kaloo ka shaqeeyey dhismooyin badan oo kaabayaasha dalka uu ka soo shaqeeyey oo ay ay yihiin suuqyadii xoolaha iyo shaybaare iyo caafimaad waxaa kaloo ka shaqeeyey shaqooyin badan oo maanta aanan ku soo koobi karin kow iyo laba aanan dhihi karin shaqadaas ayadaa bengiga waa uga mahad celinaynaa waxaan kaloon aad iyo aad aan rabaa inaan ugu mahad celiyo seef oo annaka aan u wakiilanay shaqadan inay qabato waxaan dhihi karnaa shaqada seef aan u wakiilanay waxay ku socotaa si aad iyo aad u qurux badan ilaahay idinkii intii mashruuca ka harsanna waxaan rajaynaynaa quruxdan maanta ay ku socotay iyo wanaaggan in shaqada ay ku wadaan ay ku sii wadaan aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa sida quruxda badan oo seef ay shaqooyinkooda iyo waajibaadkooda ay u gadeen ayagana aad iyo aad u mahadsantiinaan leenahay bini aadanka waxaa ugu habboon qofkii inta hool loo idmado hooshiis ka soo baxay waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed in loogu adeego gawaaridan maanta hortayda taagan dadka soomaaliyeed oo marxaladooda maanta aanan iskaga warramaynin oo aan si dhaba aan uga wada hayno waxaan rabnaa xoololeyda meelaha fogfog joog in loogu adeego baabuurta ambalaasyada waxaa saaran qalabkooda kumbaled oo dhammaystiran insha allahu tacaala amarjancy deg deg wixii u yimaada inta kaleba ay ka shaqayn doonaan aad iyo aadaan isgu mahad celinaynaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa intaani in ka badan oo kalena inaan insha allahu tacaala loo keeno ummaddan soomaaliyeed oo xoolahooda ay dhibaatada soo gaarto tiimamka caafimaadka xoolaha ka shaqeeyana fursada ay u tahay inay si deg dega ay u gaari karaan meelaha ay wax laga soo sheego iyo talaalkooda ayagoo wato oo talaajadooda qaboojiyahooda waxooda ay ku wataan insha allahu tacaala mar walbana waxaan u taaganaa in loo shaqeeyo dadka soomaaliyeed aad iyo aadaan iskugu maccelinaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi hay-adda qadar jaarati ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafurtay mashruuc ballaaran oo deeq gargaar ah lagu gaarsiinayo ilaa lix kun oo qoys oo danyar ah yunis duraan cali ayaa muqdisho ka soo diray hay-adda qatar jaarati oo kaashanaysa safaaradda dowladda qatar ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafurtay mashruuc ballaaran oo deeq gargaara lagu gaarsiinayay ilaa lix kun oo qoys oo danyar ah oo saameyn ka soo gaartay abaaraha ba-aan ee ka jira dalkeenna iyo dadka nugul oo ay ogoonta ka mid yihiin daafurka mashruucan oo maanta ka dhacay xarunta barbaarinta agoonta ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa goobjoog ka ahaa safiirka dowladda qatar u fadhiya soomaaliya gudoomiyaha hay-adda sodma mudane maxamuud macalin cabdulle gudoomiyaha hay-adda qatar jaarati cabdifataax aadan macalin taliyaha xarunta agoonta ciidanka booliiska iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir iyo kan degmada wadajir hay-adda qatar jaarati ayaa xarunta agoonta booliiska ku wareejisay sheekhnad gargaar ah iyadoo dhanka kale boqolaal qoys oo ka kooban danyar barakacyaal agoon iyo dad jilicsan gargaar ugu qaybisay isla degmada wadajir qoysaskii ka faa'iidaystay gargaarkan ayaa u mahadnaqay hay-adda qatar jaarati gudoomiyaha hay-adda qatar jaarati cabdifataax aadan macalin ayaa sheegay inay daahfureen qaybinta deeq gurmad ah oo la gaarsiinayay ilaa lix kun oo qoys oo ku kal nool gobolka banaadir iyo guud ahaan dalka kuwaasoo saameyn ka soo gaartay abaaraha ka jira dalka saaka waxaan joognaa xarunta agoonta booliska gobolka banaadir dabcan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo sacdiya oo ah maamulaha xarunta iyo dhamaaninta kale nala joogto waxaan u joognaa inaan bilowno yani gurmadka lagu gaarayo dadka u baahan in la caawiyo bisha ramadaan dabcan hay-adda qadar jaarati iyo safaaradda qadar sanad walba xiliyadan oo kale waxay gurmad ka sameeyaan si loo gaari lahaa dadka sooman n u baahan runtii in la garab istaago sanadkan gargaarku wuxuu gaari doonaa ilaa iyo lix kun oo qoys oo gobolka banaadira iyo meelo kaleo soomaaliyaba la gaarsiin doono waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo safiirka dowladda qatar oo runtii ku lahaa dowr hogaamineed arrintan inay dhaqaaqdo sodma oo runtii ayado naftigeeda aan uga mahad celinayno hagista iyo iyo iyo iyo iyo xadididda hadba meesha mudnaanta leh ee la rabay in la gaaro gobolka mid ka mid ah madaxda gobolka banaadir ayaa u mahadnaqay hay-adda qatar jaarati safaaradda dowladda qatar ee soomaaliya iyo hay-adda sodma qatar doctor cabdalla bin saalim gudoomiyaha hay-adda sodma agaasimaha hay-adda qatar jaarati dhammaan howlwadeennada marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib ramadaan kariim kulla caamin wa antum bikhayr Eh, sharafay noo tahay inaan maanta ka soo qayb galno daahfurka eh, mashruuca eh, bisha ramadaan ay ugu tala gashay hay-adda qadar jaarati Eh, sida uu sheegay agaasimaha ilaa lix kun oo qoys ayaa ah, qorshaha yahay in la gaarsiiyo raashiin ay ku soomaan eh, bisha ramadaan aadaan ugu mahad celinaynaa qadar jaarati iyo dhammaan eh, dowladda qadar oo si buuxda u garab taagan shacabka soomaaliyeed Eh, sidaad la socotaan eh, mashaariic fara badan ayay ka wadaan gobolka banaadir iyo gaar guud ahaan soomaaliya waxaan leeyahay waa hay-adda ugu waxqabadka badan een hay-adaha hadda ee gobolka banaadir jooga ka shaqeeya gudoomiyaha hay-adda sodma mudane maxamuud macali cabdulle ayaa sheegay in maanta uu bilowday gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameynta ka soo gaartay iyo kuwa nugul ay agoonta ka mid yihiin dabcan ummadda soomaaliyeed xaalad adagay ku jirtaa abaar xunaa jirto geeska gees Een, way bilaabatay ee, dowladaha oo saaxiibada nala ah walaalaha na ah khaasan dowladaha muslimka ah ee, way soo bilaabeen ee, gurmadkii waana idiin imaan doonaa meel kasta oo aad joogtaan Ee, ee, ilaa iyo saylac jooga ama ilaa iyo doobley jooga iyo inta udhexaysaba ee, gurmadku wuu imaan doonaa Ee, maalmahan oo dhan qayrdhaanta waan wadnay laakiin alxamdulillah way bilaabatay guulayna maanta ku bilaabatay dadka ugu nugulay ku bilaabatay inta karantood iyo meel kastoo joogtana waa soo gaaraynaa ilaahayna abaarta naga qaado ilaahay roobka ha noo soo dedejiyo ilaahay mataqaanaa qacantiisa weyne qacantiisa nagu barakeeyo aad iyo aad aa umadsanta hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq gaarsiisay haweenkii dadka baahiyaha gaarka qaba ee gobolka banaadir cabdifataax muumin ayaa muqdisho ka soo diray hay-adda samafalka hormuud salaama foundation oo ku guda jirta mashruuca taakulaynta iyo afurinta danyarta bisha barakeysan ee ramadaan ee maanta deeq lacageed waxay gaarsiisay haweenka danyarta ah ee ku nool gobolka banaadir mas-uuliyiinta hay-adda ayaa marka hore booqday xarunta farsamada gacanta haweenka gobolka banaadir oo ay guddoomiye ka tahay jawaahir baarqab halkaas oo ay kula kulmeen boqol iyo labaatan haween kuwaas oo intooda ugu badan ah waayeelo iyo haween ku shaqeeya isxilqaan islamarkaana door muuqda ka qaata nadaafadda iyo adeegyada bulshada gobolka banaadir haweenkan ayaa mid kasta la guddoonsiiyey deeq lacageed si ay ugu taageerto afurka iyo caqabadaha nololeed ee ay wajahayaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan bilowga munaasabadda waxaa hadal ka qaatay cali maxamuud warsame oo ka mid ah mas-uuliyiinta hormuud telecom isagoo xusay in hay-adda hormuud salaam foundation ay ka go'an tahay garab istaaga dadka nugul gaar ahaan haweenkii waayeelada maanta waxaan joognaa xarunta haweenka gobolka banaadir maama jawaahir halkan oo ay ku ku jiraan haween danyar ah xaruntan wax lagu baro islamarkaana bil kasta oo ramadaanka aan soo gaarsiino kaalmo sidaas darteed maanta waxaan halkan u nimid inaan gaarsiino kaalmadii loogu talagalay ifdaarka si ay u kaalmaystaan bisha barakaysan afurkeeda dhankeeda gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa uga mahad celisay hay-adda deeqdan waxayna ku ammaantay doorka joogtada ah ee ay ka qaadato taakulaynta bulshada danyarta ah halkan waa xarunta farsamada gacanta ama xirfadaha ay ku bartaan haweenka gobolka banaadir Een, maamooyinkan waxay ka kala yimaadeen labaatanka degmo waan ognahay duruufaha ku xeeran hormuud waa hooyo Ee, dabcan ee, haweenka keliyana wax ma siiso hadday noqoto agoon hadday noqoto een, xarumaha sida een, xabeeb foundation oo kale xabsiyada meel ayna tegin ma jirto Ee, waxaan rajaynayaa haddii sida hormuud ay bulshadeeda ay uga warqabto bisha rabadaan intaanay bilan ayaa lagu soo wacayaa waxaa lagu leeyahay haye maama hormuud ma noo ma noo wacday wicidba ma rabaan ayagaana soo raadiyey hormuud waan uga mahad celinaynaa dabcan bini aadan aan nahay wax walbaa naga dhici karo laakiin hormuud waxa ay mudan tahay shacabka soomaaliyeed waa shirkad eh, hormuud islam foundation dhaqaalaha ay ka qaada bulshada ganacsiga ku sameeyaan waa hay-adda keliya dib noogu soo celiso sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka hay-adda ustaad kobac ayaa haweenka kula dardaarmay inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan deeqda isla markaana ay xasuustaan deriskooda iyo dadka baahiyaha gaarka qaba waxaan ku faraxsanahay markaa in maanta arrintaas aan fulino waxaan ilaahay ka baryaynaa idinkan inuu ilaahay idin barakeeyo lacagta runtii waa yar tahay laakiin waxaan rajaynaynaa niyadda markii maaragtay la wanaajiyo ilaah subxaana wa tacaala ayaa maaragtay barakeenayo idinka nasarkiina inaad deriskii qaraabadii dadka danta yaro idinla degan inaa maarata wixii maarata lasii gaarsiiyo laba laba laba laba qof waxay cuna- cunayso saddex qof afar qof ay runtii way cuni karaan khayr aad rajayna insha allah qaar ka mid a haweenkii ka faa'iidaystay deeqdan ay gaarsiisay hay-adda hormuud salaama foundation ayaa iyagu waxay muujiyeen farxadda iyo mahadcelin iyagoo u jeediyey iyagoo bogaadiyey kaalinta hormuud salaam foundation ee garab istaaga dadka danyarta ah ee ku nool gudaha caasimadda gaar ahaan haweenka gobolka banaadir hormuuday wakhti salaadeedka wardigaa lagu hayaa intii waysalana aday wax kula wadaan cadow ku soo weerarana kaama helo wanaag hormuud guulayso weligaa gadaal ha marin xayinima la isku dhaafay xayiga ku sido waxaa meesha ugu mahadnaqaa hay-adda hormuud salaan foundation maamin jawaahir baar qab waxaa leeyahay laba bawda jiro hay-adda hormuud jiro oo jooga meel kasta maamin jawaahirna ilaahay waxaa u baryaa imin dheer ee waada suuban sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adda hormuud salaama foundation ayaa gaaray hoyga ururka haweenka qaranka oo ay guddoomiso batuulo sheekh axmed gabale halkaas oo si la mid a deeq lacageed loogu qeybiyey haween danyar ah oo duruufo kala duwan ku nool guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulo sheekh axmed gabale ayaa si weyn uga mahadcelisay hay-adda hormuud salaama foundation taageerada ay la garab taagan tahay haweenka soomaaliyeed gaar ahaan xilliyada adag ee bisha barakeysan ee ramadaan waxaa deeq sadaqo ah soo gaarsiiyey ururka haweenka qaranka soomaaliyeed hay-adda hormuud foundation oo sanad walba marka xilligan la soo gaaro dadka masaakiinta ah u qaybisa dadka muxsiniinta ah oo ka tirsan hormuud foundation sekada ay ugu tala galeen inay gaarsiiyaan walaalahooda dhibaataysan ama baahan aad iyo aad ayaan ugu soo dhowaynaynaa xarunta haweenka hormuud foundation sadaqada ay noo keeneen dadkii loogu talagalayna waa joogaan si loo guddoonsiiyo insha allahu tacaalaa waxay ka kooban yihiin gabdho garoobo ah gabdho agoonley ah iyo gabdho sabool ah waxaan ilaahay ka rajaynayaa intii la baxday sadaqada in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ugu abaalmariyo wax ka badan wixii ay bixiyeen oo ka khayr badan ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaama foundation raxmo xuseen xirsi ayaa waxay tilmaantay in deeqdan ay qayb ka tahay dadaalada joogtada ah ee hadda ugu jirto taakulaynta bulshada nugul lana doonayo in lagu xoojiyo isgargaarka wadajirka iyo daryeelka bulshada inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan maanta waxaan u taaganahay hormuud salaam foundation mar walba sanadka markii la gaaro bisha ramadaan marka la gaaro waxay deeq kala duwan u qaybisaa dadka kuwooda danyarta ah ama baahiyaha gaarka qaba sida kuwa ku jira xabsiyada halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jowhare haatanna warka dibadda dowladda jarmalka ayaa sheegtay inay si ku meel gaar ah uga saartay qaar ka mid ah ciidamadeeda ee waqooyiga ciraaq afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca jarmalka ayaa sheegay in go-aanka la qaatay sababo la xiriira xiisada sii kordhaysa ee bariga dhexe shaqaalaha iyo kaaliyaha ee lagama maarmaanka ah ee u ah ilaalada awoodda howlaha ee xerada ku taalla abril ayaa ku haray ayaa yiri afhayeen u hadlay wakaaladda wararka a f b maanta tobannaan kun oo askari oo jarmal ah ayaa loo wareejiyey saldhig ku yaala erbil oo ay xarunta gobolka ismaamulka kurdiyiinta ee ciraaqa askarta jarmalka ayaa waxay qayb ka ahaayeen ciidanka caalamiga ah oo loo diray erbil si ay u tababaraan ciidamada ciraaq ayuu u yiri afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee jarmalka warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jowhar waa naga intaa